kuwa nebiga sii dabagalay mara dariiqiisa ee derij jannada kula noqday dege hareertiisa ilaahaynu haynagu darsado duulka khayr kale eh intaasaa digniin noogu filan waana dabadeede waxba gabaygiyuu ilo durkiina waxaan ku soo dayri dardargeliya howlaha dacwada oo dadka u baaqa xumaha diida jawrkana ka diga oo dulmiga maaga macruufkana allaa doonayee deeqsi ku ahaada dadaal baa idiin furan intaa dunida joogtaane ha ka daalinee diinta wada waa dan aakhiro dadaal baa idiin furan intaa dunida joogtaane ha ka daalinee diinta wada waa dan aakhiro
بسم الله الحمد لله صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلهي با تبارك وتعالى ما هدله هبين كان قيمها بدن جلسة قروح بن سوكان كاني waxaan ku soo dhaweynaya dhammaantiin akaademiyat burhaan للبحوث الإسلامية والتنمية برهان وحرون مقعهان عصب لكن شريتانهان دأوين هوري وحيهان شرتي حرونتي بدر دراسات كمستقبل كا يلا تالنتا كدب waxa ku dhacay qaybsan oo waxa ka baxay jaamacadda beder ee caalamiga ah waxaana soo hadhay qayb la yidhaahdo maxad albeder lilbuxuuth waltanmiya oo loogadaas xagga sare ka muuqata bed leh Bethel Institute for Research and Development. shaqada ay la soo hadhay waxay ahayd xagga jaamacadda beder qaybtii waxbarashada gaar loogu saaray tani waxay la soo hadhay qayb la yidhaahdo tababar iyo talabixin iyo cilmi baadhis dhowaan ayaanu magaca beder u bedelay burhaan institutena u bedelay academy si loogadu ay baaqi u ahaato oo beed ay baaqi u ahaato oo magac nagu qaaliya ah oo shicaarkaas ah ayaanu u daynay sidii hore ay u ahayd laakiin si magacu baaqi u ahaado isla markaana huwiyada ama shakhsiyadda uu u taagan yahay burhaan ay u taagan tahay aanu u muujino ay waxaanu soo gelinay islaamic oo ah burhaan academy for islamic research and development marka halka imarkii hore burhaan ay beder uga taaganta waxay bacdaas ay u taagnayd beder marka hadda waxay u taagantay burhaan halka ay ayadaas inisii u taagnayd waxay u taagantay iminka islamic research marka waxaan kusoo dhaweyneynaa runtii noo ku faraxsan dhammaantiin oo culimmada iyo macal wasiir ay ugu horeeyaan waxaan kusoo dhaweyneynaa xaruntan xaruntan ujeeddaday u taagan tahay waa dhowr qodob ay ugu muhiimsan tahay inay qeyb ka noqoto wacyigelinta togan ee bulshada waa akaadimiyada u taagan insha allahu tacaala aan rajeynayno ilahay tabaaraka wa tacala na waafajiyo inay qeyb weyn ka qaadato wacyigelinta bulshada hadday tahay dhan caqiido dhan aqooneed dhan dhaqaale dhan arrimo bulsho iyo dhan siyaasadeed intaba sidoo kale waxaan ugu talagalay inay noqoto barkulan kulmisa aqoonyahanka iyo culimada dalka qaybahooda kala duwan marnaba ugumaanu talagelin meel iska furan oo public oo dhan maaragtay ay isugu yimaadaan lakiin waxaan ugu talagalay xarun ay aqoonyahanku ku niqaashaan ama waxaan u bixinay hoolkan oo kale qaacata nukha baan u bixinay dadka haldoorka ahi inay qadaayaha ummadda ku bisleeyaan dabeedna wax bisil ummadda loo gudbiyo iyo dadweynta dadweynaha loo gudbiyo waxaa jiri doona insha allahu tacaala in hadba qadaaya saakhinka ee taagan lagu soo bandhigo lagaga doodo in buxuus lagu soo bandhigo in buugaag falanqaynteed lagu qabto in dood cilmiyeediyo lagu wadaago arrimo badan oo noocaas insha allahu tacaala ayuu qorshuhu ku jiraa in in in xaruntani u taagnaato oo ay insha allahu tacaala martigeliso qof kasta oo ay u aragto markaas in irsaaladeeda sida ugu wanaagsan uu u gudbin karo caa waxaa inoo martiya waynu marti u nahay fadiilata sheekh sheekh cabdibasid sheekh axmed sheekh ibraahim sheekh baraawe sheekhu wuxuu dictor ha igu yeedhin lakin waa fowqa dictor dictor ha igu yeedhina buu yihi laakiin waxaan ogahay inuu yahay fowqa takatira cilman wakhibratan marka insha allahu tacaala caawa isagaynu marti u nahay waxa kale oon insha allahu tacaala ku dadaali doonaa barnaamij kasta oo la qabanayo in sida caawaba ugu bilaabmay waktiga la iclaamiyey uu ku bilaabmo oo dadku aanu baro ilaalinta waktiga iyo ballantan ilaalino baro insha allahu tacaala barnaamijyadii horan qabnay saasay ahaayeen caawana saad arkeysin lixdii barhkan iclaamin uu ku bilaabmay haddii dadku jeclaystaan in waktigii aanu xagga dambe ka sheegnay laga kordhiyo iyagay u taalla marka xaadiriintu in wax lagu daro lakiin xagga hore sidaasuu qorshuu ahaan doona hadii ilahay ka dhigo aad iyo aad waad umacsan tihiin waxaan kusoo dhaweynayaa fadiilad sheekh insha allahu tacaala si mawduuca inoogu qaada dhigo mawduuca sida iclaamka ku jira ad arkayseen magaciisu waxa weeye sida idiin muuqatay aad aragteen waa mawduuc ku saabsan runtii saaxada maanta wax taagan oo ah saamaynta ay warbaahinta qeybaheeda qaybaheeda kala duwani leedahay فليتفضل مشكورا مأجور إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan u mahadnaqayaa fadiilat doctor sheikh cabdilghani runtii oo waxaa indhahayga soo jiitay magaca research and development oo ah maaragtay lilbuxuuth alislaamiya watanmiya albuxuuth watanmiya runtii researchku isagaa dhala developmentka horumarinta isagaa maarata waa cilmi baadhis iyo horumarin waxay idhaahdaan horumarin aan cilmi baadhis ka horeynin waa wax sudfo ku yimid ma waari karay waayo ma dheeli tira bay idhahdaan ma dheeli tira maantana dadka muslimiinta waxaan isleeyahay waxyaabaha lagaga horumaray waxaa kowka waa researchka waan isleeyahay research wax wax sameeya muslimiinta horreeyey weliba culimada horreysay muslimiinta wax kale iska dhaafay alfiq alislaami wuxuu ku taagan yahay waa research ma nabigaa shuruudu sixati sala yiri sal alla slam bise arkaanu salaah isagaa sheegay ma jira xadiid sheegaya washuruuطu صxati salaati qaala nabiyu sala اla alay slam arkaani sala kada kada ma jira iyagoo fara badan oo ku daadsan nusuusta gudaheeda ayay ragib cilmi baadhi sameeyeen markaasay markaa soo qofeen intan waa isku nooc erebixintana iyagaa iskale arkaanu sala arkaanu sala waa maxay waxaan sujuudu sahwi lagu kabi karin in lala yimaado mooyaan ka shuruuduna waa maxay wax salaada ka hor la iska rabo shuruud sixati sala daadan kuwan le hataa magacyagu bixiyeen marka through research bay ku timid mawduuca la yidhi ka hadal wax yar baan ka odhan doonaa insha allahu tacaala waxaa yaraan ka odhanayo marka hore waxaan ku odhanayaa mediaha iyo awooddeeda runtii mediahu berigii hore si bay ahaa jirta ma raba taariikhdeeda inaan aan dib galo markii mediaha la aasaasay iyo asbaabta loo aasaasay iyo dadka ay gacanta ugu jirtay iyo qaabka ay u fiday laakiin hadda iyo waxay tahay baan samaynaya insha allahu tacala waayo taa keligeed baa muxaadaro u baahan runtii iyo afkaarteeda iyo filosofiga ka dambeeyahay marba intuu isbedelayey iyo saameynta insaanka ay ku lahayd hadda waxay soo gaadhay mediaha in la yidhaahdo dadka mediaha gacanta ku haya inay isu yaqaanaan human engineers dadka bini aadanka engineerka iyagu maamulo bini aadanka yani waxaan naqaanaa anagu electrical engineer nin engineerka leydhka injineerka guryaha injineerka brijyada iyo wadooyinka injineer bini aadan bayna arg oo mar hadduu doono xaggaa u foorinaya mar hadduu doono xaggaa u wicinaya maskaxdiisa maamulaya dee maynaan maynaan aqoonin marka maadada la odhan jiray psychologiga qayb ka mida oo baaxad weyn ayaa waxaa lagu daray qaybta maarata sida maskaxda bini aadamka feejignaantiisa loo maamulo marka social media ama media o dhan ba waxaa ku jira psychological tricks fara badan baa ku jira oo qofka ah maskaxda in la qabto berigii hore dadka waxaa lagu bedeli jiray waxay ahayd kutub iyo warbaahin censorship marta ilaa iyo lix warbaahin oo dunida ugu waaweynaa oo intay ugu badnaad ay reer galbeedku lahaayeen dhowr xabana ay raashiyaanku ay lahaayeen iyo bugaag laakiin imika waxaad moodaa buug uu nin gaali qoray oo madaxweynihii maraykanka ee hore uu qoray oo la odhan jiray nasrun bilaa xarb the victory without war guushii bilaa dagaalka ahayd yani waxaan guulaysanaynaa anagoo halka iyaga fadhina taa waxaad moodaa in runtii tiisu marka la barbar dhigay imika waxa yaalaa tiisii macano badan ma yeelanayso waxaad moodaa hadda inay hirgashay saa daraaddeed maanta maadooyinka dunida kusoo biray ee ugu muhiimsan ee jaamacadaha lagu dhigo waliba jaamacadaha marmuuqa kuwa lagu dhiga waxa ugu muhiimsan waxaa ka mida maadada la dhahdo attention engineering waxa weeyaan feejignida qofka bini aadamkaa sida loo maamulo loo injineer gareyn laha sida loo injineer gareyn lahaa markii dambana dhaqaalaba laga rogay oo faculty inaga waxaan naqanay economy of agriculture economy of uh, industry economy waxaa baynu dee naqan socan kama marka attention engineering waxaa laga garab sameeyey facultyga maaragtay attention economy waxaana yidhahdaan waa economiga ugu xooga badan ee weliba kobcaya ninka ladhaa kever rus buugga uu qoray ee ku oo uu ku tilmaamayo boqolka sane soo socda shaqooyinka dunida qabsanaya laba kun iyo shan iyo soddonka laga bilaabo shaqooyin tiro badan oo maanta yaalla they're going to vanish way way baaba-ayaan way dhiman doonaan shaqooyinka ugu badan ee ugu awooda badan waxaa abuuri doona waa attention economic oo furuuc yeelan doona isagu sidii shalayba internetka muu jirin iyo technologigu muu jirin iminkana dee internetka maaragtay computing iyo computer science iyo computer engineer iyo software engineer iyo networking waxaasi dee waa waa furuuc siday kuwaasi furuuc yihiin yaa saleska ama brainka bini aadanka qaabkii loo maamuli lahaa ee looga faa'iidaysan lahaa ama dhaqaale ahaan ama muctaqadaadkiisa in la bedelo sawirkuna inuu soo hadhamo si walba in loo bedelo dee fakaltiyo kala duwan bay ayay ku socotaa inay noqoto runtii laakiin cilmi baadhisyo hadda kuwii ugu dambeeyey waa la maagay nimankan specially social mediaha sida facebooka iyo twitterka iyo wixii la halmaala waxaa la tilmaamay inay insaanka cadow u yihiin damagekooda iyo waxyeeladooduna ay tiro badantay laakiin waxaa la yaabaa waxaad moodaa uun atawaasaw bih bal hum qowmun daaquun sidii uun ay ahaan jireen nimankii hore lagu yaqaanay inay la soo noqdeen tusaale qarnigii hore tubaakada markii la xaysiinaya ama sigaarka iyo tubaakada iyo wixii la halmaala dad baa research sameeyey waxay ogaadeen in dadka bini aadamka ay dilaatay baasha dadkii tubaakada warshadihii iyo maaragtay industriyadii ka baacmushtari jiray lacag bay ku bixiyeen inay bini aadamka ka dhaadhiciyaan inay wax fiicantay waayo dilka bini aadamka iyo waxyeelada bini aadamka iyaga lacag baa ku jirtay waxaa laakiin la yaab ahayd xataa dhakhaatiirtii ba adeegsadeen xaysiisyada ugu badan waxaa samayn jiray dhakhtar meeshii uu dadka ku qaabilayo ku baadhayay sigaarka ku buufinayo tusaydhaa lahayo sigaarka buufinaya waa halkii dadka lagu baadhayo wey sigaarku buufinaya marka wuxuu leeyahay caafimaad weeye sigaarka in la cabaa dee anaaba cabaya daawada waana dhakhtar kowdkii caddaa gashan oo maarata xafiiskiisii fadhiya halkii bini aadamka lagu baadhayay dee dee fadhiya warbaahintuna xoog bay ula qaaday ilaa bini aadamku markii dambe ay u qaateen xataa waxay idhahdeen cunaha iyo maaragtay meesha hawadu ay marto caafimaad badan baa ku jirta baad yidhahdeen calaa kulli xaal waxbay tixi jireen inuu caafimaad adaraartiisuna way yartay side effectiga uu la yimaada dadku markaa way aad bay u rumaysteen tii tun lamid a hadda markii research la sameeyey oo dadkan mudminiinta ku ah oo addictedka ku ah iyo sida addictedka loogu noqdo iyo psychological trickska la adeegsaday oo ah bini aadamka in addicted laga dhigo wax yani mudmina laga dhigo addicted muxuu noqonaya ma la qabsi keliya noqonaya caado caado maaha caadada wax fiicanta calaa kulli xaal waad garanaysaa hadda waa addicted ruux qofki wuxuu iska dayn karin wey inuu ku walfo doctor abdiqani baa af soomaaliga cajiib ku qofku ku walfaya ku walfaya iska dayn karo taa tun lamidaba imaka ninkan mathalan ninka lala haris ama kan facebook haysto oo kale wuxuu la soo fadhiistay in bini aadamka waxtar badan caafimaad ahaan uu facebook u leeyahy waayo wuxuu leeyahay dad buu la xidhiidhayaa ummado kala duwan maskaxdiisii maxay bay dheecaanadays halkaasuu galay calaa kulli xaal halkaas ayuu galay gabadhii u shaqaynaysa isaga gabadh u shaqaynaysa oo aan la idhaahdo dee buxuuhaad bay ka qortay iyadu ay markaa damageka uu geysanayo ay ay tilmaamayso waana lagu kacay runtii waa lagu kacay waxaa kale oo jira ninka la dhaha france ma francis baa la mise france ma garanayo magaciisa odaygaas oday weyn oo duxuufaadka noocaa ah sameeya damageka ay keenaysa iyo bini aadamku waxay leeyihiin bini aadamka iyo aaladda in la isticmaalo oo remote control lagu haya waa the same insaanka waxaa laga saaray insaannimadii baaba laga saarayaaba insaannimadii ayaa laga saaraya therefore horta waxaa cajaa'iba runtii markaa kitaab buu mid m kitaab maahay waa research gate hadaad eegto waxa laga yaba inad ka hesho wuxuu leeyahay we can invade dad waxaan ku duuli karnaa dadka iyagoo guryahooda jooga oo raalli nooga ah duulimaad kaalibu marka waxaan bedeli karnaa qofka ictiqaadkiisii culturekiisii bal ee dhadhanka nolosha o dhan baan bedeli karnaa wuxuu cuni lahaa wuxuu labisan lahaa qaabku ekaan lahaa sawirku nolosha ka amsiyay dhammaan waan bedeli karnaa sagiiraha waa kabiiraha runtii waxaa aan la yaabaa hadda markii aan arko qaabka iyo impactka xooga badan ay leedahay baashaasi miyi baan tegey miyi dee dad waxaan arkay inama yararoo qadaad xiirxiiran wuxuuna gashan yahay suraal jahjax suraaj oo dhaan wada sidaa shaq abdiqashe dhaan buu wada yakan suraaj jajxan u gashay waxay soo xasuusisay berigii researchada la sameynayey ay lahaayeen nimankani dharkan waan jeexjeexi doonaa markaasaan ka iibin doonaa qaaliba weliba ka dhigi doonaa intaan jeexjeexno ayaa waxaan maransiin doonaa in weliba ku haragoodo waxaaga wax fiican u arko wallah waan soo xasuustay waxaan war balniyo nimanka new york banaankeeda ku yaala ee u fakeray inay inaan kaa yaree miyiga wada maaragtay awrka wada inay suraalkaa jexjeexan ku qanciyaan iyo suraal karkaran inay dee ku qanciyaan runtii waa waa arrin aad iyo aada u cajaa'iba therefore waxaad ogsoonaataa maanta attention economy economiga ugu xooga badani waa adiga in feejignadaada iyo dareenkaaga xoolo laga sameeyo xoolo laga sameeyo qof bini aadano adiga kula midabaana wuxuu leeyahay waan ku maamulayaa waxa aan anu qurux arkaad aada qurux u arkaysaa ninbaa waxaan xasuustay wuxuu ihi malaa kenya iyo dhulkanuu mala yimid baan malanaya ma garanayo east africa buu kolleyba ka hadlaya wuxuu leeyahy haddaan doono dadka inaan uga dhigno wax wanaagsan in xaarka adhiga la cuno waan uga dhigayna iyagoo cunayaan ay tus karra waayo nin intuu laba xabo xaar adhi afka geliyay se sii daayay oradoo si qurux badan u ordaya energy kusinaysaa kan bay kusinaysaa ama intuu laba xabo ayuu dibtonana si ama biru qaadaya ama waxbuu samaynaya gartay maalinta bacarru yararoo la taagan suuqa adarkaysa laba xaba afka ku rida ma gartay afku iyagu marka waxay soo arkeen inayin human designers we shape the human dadka annagaa shayb garayna annagaa qaabayna annagaa maskaxdooda ku ciyaarna maaragtay taasi markaa impact inteleg ayay ku leedahay innaga muctaqadaadkeena ka muslimiin ahaan ilaahba subxaana wa tacaala ina waafajiyeyna caawa isugu nimaadno kulankan markaysan ee aynu wax iska tusaaleynayno khuduuradda ay leedahay ama maaratay dhibaatada ina ka haysata da-yarteen iyo da iyo inta qowbeyntaba mawduucan la yidhaahdo muxuu ahaayey miidiyaha ama saxaafadda oo gaado waxaa ku tilmaamaaba iminka inay tahay asulta raabica social mediahi ama media guud ahaanba nooc kasta uu leeyahay waataa maanta sidaa sheekhu sheega doctoorku sheegayo inay nin reer miyiya oon meel la ka tegin miyi inuu dhafooradii xirxiirtay dabeed suwaakiina jexjeexo dadilaaciyey una arkayo wuxuu ka arkay social mediaha iyo dadka maartay iyo qof uu yimi oo xidhan noocaas marka runtii dagaalka intaa leeg dee waxa lagaga baxsan karaa in dawadii uu sheegay sheekhu marka ilaah khayr siiyo waxaan u baahana marka midiihii waxaynu ka adkaan karnaa inaynu barano computerka iyo computer culumta computerka insha allah jazakum allah khayr بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلهي كهبال مريو الشيخ الدكتور عبد الغني إنه ينوفس لي تهدقريي أما إنه دياريي كلمة قيمها بضن مركا لبعضنا وحنو مهدنا يا شيخ عبد الباسط شيخ أحمد شيخ اسنا كلمة إنه سو دياريي ee juhdiga iyo tacabka inoo geliyey si uu inagala hadlo miidiyaha iyo khatarta uu leeyahay waana suu sheegay oo ragga na hor fadhiya dhallinyaro ay u badan yihiin asagoona sheekhu aanu carabka ugu ballaadhinin waxyaabo badan oo miidiya ku saabsan iyo guryaha iyo sida looga kontaroolo waayo iminka dhibaatada dhibaatooyinka ugu weynee jirta markaan aniga sheekhu aanu tagno iskuuladan waddanka ka jira wax badan baanu aragnaa oo aanu aada ula yaabno oo waxaana la weydiiyaa qashinkii iyo waxyaabihii yurubna lagu weydiin jiray ayaana lagu weydiiyaa dhulkeenna taana waxaa keenay da-yartii oo aada ugu dhex jirta social mediaha waxa aanu mar walba ku dhiiri gelinaana waxa weeyaan markaanu waxa ayna weydiiyaan iyo shubahooda iyo arrimahooda markaanu uga jawaabno in ay diinta bartaan qofku inuu barto kitaabkan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ululaalbaab wuu ka jawaabayaa brobleemyadan iyo wareerkan iyo waxaan jira oo dhan laakiin waxay u baahan tahay in la barto marka waxaan mar walba idin ku dhiirigelinaya nafteedii idinkaba idin xusuusinayaa in aynu kitaabkan si diib ah inaynu aada u dhex gallo aadna u baranno wakti badanna aynu gelinno isaga dhalinyaradeennana aynu ku dhiiri gelinno inay kitaabka ilaahay aada u bartaan inay kitaabka ilaahay ay aada u bartaan waayo as-iladan iyo su-aalahan iyo waxaan social mediaha ka buuxa waxoo dhan waxaa ka jawaabaya waa kitaabka ilaahay waa kitaabka ilaahay ilahay khayrka hayna waafajiyo ilahay subxana wa tacala hayna garansiiyo xilkeenna iyo mas-uuliyadeenna ilahi subxana wataala dhalinyaradeenna iyo waayeelkeennaba allah inoo badbaadiyo wajazakum allahu khayra wsal lla sl ala nabiyna axmed saxbi waslm akhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin